iyadoo ay gobolka Dibo ay ka jireen abaaro saameeyay dadka iyo dunyada isla markaana in badan oo reer guraa ay ka soo hayaameen deegaanadoodii ayaa waxaa haatan gobolka Gadow ka dhacay roobabka xilliga guga ana roobabkan oo saacado badan ka da'aya qaybo ka mid ah gobolka Gadow ay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah deegaanada ay ka da'een sida degmooyinka Badaxaawo iyo Dolo iyo sidoo kale degmada Buurdhuuba ee gobolka Gadow goobaha khasaaraha xoogan uu ka geystay roobkan ayaa ka mid ah magaalada buurdhuugo oo iyadu la sheegay in tiro tiradii ugu badneed ee xoolaha ay ku qaadeen daadad ka dhashay roobka sabab ay marayeen markaasi deegaanada kale iyaguna ay waxyeeladu kasoo gaaray roobkan ayaa ka mid ah deegaano hoos yimaado degmooyinka beled xaawo iyo dolow iyo luuq iyo iyaguna ay ka dayn roobab saacado badan socday waxaana haatan laga cabsi qabaa in ay xirmaan wadooyinka isku xireega deegaanada luuq beled xaawo iyo dolow maadaama ay wadooyinkaasi yihiin kuwa aan helin wax dayactir aadan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaana sidoo kale xusid mudan in xilliyada ay roobabku da-ayaan ay dhasheen cudurro badan durba waxaa olole looga digay dadka caafimaad darrada ka dhalan karta meelaha ay meelaha ay ka sameeyaan biyaha biyo fariisinka laga bilaabay degmooyinka baladxaawo iyo buurdhugo qaar ka mid ah meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ayaa la sheegaa in waqtiyada roobabku ay u nugul yihiin caafimaad darrada iyo sidoo kale hoyla-aanta waxaana dadku ay codsanayaan in loo sameeyo meelaha ay kaga gabaadsadaan dhibicda iyo qabowga roobka maadaama uusan weli roobku kala joogsi lahayn sirka mataajir shabakada gada times degmada dolo soomaaliya